فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulantii wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mida xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo lagu dilay gobolka shabeellaha dhexe itoobiya oo xiisadaha ka jira ay cirka isku sii shareerayaan maxaa ka jira in la laayay askar ka tirsan ciidamada militariga itoobiya wararkii ugu dambeeyey kacdoonka ka jira itoobiya ayaad maqli doontaan inshaa allah qodobada dhuuxa waraysyada caawo waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kala dhex gashay laba beelood oo ku dagaalamay qaybo ka mida hiiraan iyo bakool beelahaasi waa kuwee waxaan idiin soo gudbin doonnaa codad laga jeediyey iyo bayaan laga soo saaray heshiis kala dhex dhigay beelahaasi dhuuxa intuu socdo qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah indheergarad ka hadlaya faa'iidada masagada iyo qaar ka mid ah dalagyada soomaalidu ay beertaan kii ugu dambeeya koronafayrusna waan soo gudbin doonnaa insha allah waa mar kale iyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kala dhex gashay laba beelood oo ku dagaalamay qaybo ka mid a hiiraan iyo bakool ayaan soo wadnaa iyo qodobo kale laakiin iminka weerar qorshaysan ayaa barkadii maanta ka dhacay degaan ka tirsan shabeellaha dhexe waxaana ay mujaahidiinta al-shabaab weerarkaasi ku dileen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle wadada xidhiidhisa degmooyinka balcad iyo jawhar ayaa rag hubaysan oo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin waxa ay u galeen xildhibaan maxamed maxamuud xuurshe oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle xildhibaanka ayaa lagala degay gaari uu ka soo raacay degmada jawhar isagoo ku sii jeeday magaalada muqdisho waxaana uu ku dhacay gacanta xarakada shabaab mujaahidiin isagoo maraya meel ku dhow degmada balcad war ka soo baxay xarakada shabaab mujaahidiin ayay ku sheegatay mas-uuliyadda weerarkan marar badan mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weeraro ka fuliyeen shabeellaha dhexe weeraradaas oo ay ku baxeen mas-uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
hagaag iminkana war kooban oo itoobiya ku saabsan dalka itoobiya weli waxaa sii xoogaysanaya kacdoonka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo dowladdiisa qowmiyadda oromada ayaa dibadbaxyo ballaaran ka wada gobolka ay degto iyo meelo ka mid ah waddanka itoobiya saacadihii lasoo dhaafay warar lagu baahiyey baraha bulshada waxaa lagu soo bandhigay sawiro muujinaya ciidamo ka tirsan dowladda itoobiya oo ay laayeen dagaalyahano ka tirsan qowmiyadda oromada waxaa la arkayay meydadka askar ka tirsan ciidamada militariga itoobiya sidoo kale waxaa lasoo bandhigay sawirada iyo aqoonsiga askartaasi ciidanka dagaalka kula jira ciidamada militariga etoobiya waxa ay gacanta ku dhigeen askar dhaawacyo ah oo ka tirsan ciidamada etoobiya kacdoonka ka socda dalka etoobiya ayaa waxa uu gallaaftay nolosha in ka badan boqol lixdan ruux waxaana ku jira ciidamo iyo saraakiil ka tirsan dowladda etoobiya abiy axmed oo ciidamada militariga ku daadiyay adis ababa iyo meelo kale oo etoobiya ka tirsan waxa uu ku guuldaraysanaya sida muuqata xakamaynta kacdoonka ka dhanka ah maamulkiisa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
xarakatu shabaabul mujaahidiin waxa ay heshiis taariikhi ah dhex dhigtay laba beelood oo ku hardamay qayba ka mid ah hiiraan iyo bakool beelahaas waxa ay kala yihiin gaaljecel iyo geelad leh waxa ay iska dileen afar ruux dad kalena waa ay iska dhaawaceen muddo hadda laga joogo saddex bilood wulaadda hiiraan iyo bay iyo bakool ayaa wixii xilligaasi ka dambeeyey waxa ay ku baxeen dagaalka dhex maray beelahan walaalaha ah waxaana ay u yeereen ergada labada dhinac waxaana muddo toddobaad ah socday shir ka dhacay deegaan hoostaga teeglow mas-uuliyiinta wilaayadaasi ayaa goobjoog u ahaa shirarkaasi wakhti badanna waa ay geliyeen ugu dambayntii shirka waxaa laga soo saaray bayaan labada beelood ayaa goobta ka ballanqaday inay dhaqangelinayaan diyooyinka iyo waxyaabaha la isku yeeshay ee bayaanka ku xusan kadib markii maxkamadda islaamiga ah ay shareecada u bandhigtay caawa waxaan idiin soo gudbin doonnaa hadalladii ay jeediyeen waxaa garadka beesha geelad leh kelimadda waadhiga wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool iyo bayaanka halka habeen dambena aan idiin soo gudbin doonno insha allah kelimaadka waxgaradka beesha gaaljecel iyo khudbadda waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iminka waxaa idinku soo maqan kelimad uu jeediyey sheekh nuur oo ka mid ah waxgaradka beesha geelad leh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد السلام ولا هذا قضبة إلا أخياي إذا ديغاني ولا ليالو آه لما ذا بيلوت بأن لها هلان ويلب إني أسوك فكرو إني أسو ددالو واجب سارمو لأن هذا جيك مجي أدوني كتابو آه آخر سيادو قفرق إنك هوري لجيهو سيدي دينتين إن شاء سيدي سؤال ليلك ويديه geelile ataa gaal jecela ataa maka jarto ilaahay jidka aakhir manoo dhumi marka wali colaad ee jari heliini walaayada islaamkan iskay weerti una oo saddex biloodba inays aragna colaad huna dhex marti shaydaan ku taliyi yaa walaayada islaamka baay i bakool iyo hiiraan yaa ninka weerti mahad ilaahay ha ku deersiin ilaahay ha xafida amiiradan muddo dheer way taawiyey yaa inta fadhiini musaalaxadaas dartee waan roogni heliini iscafiini wali xaq shaksi aana sa hadda walaalka akhriyaay lankii dhimishahay boqolkee lak heliy bacmadowna oo dhammaatay bacmadow ilaahay mahaniinagu ilaahay baa ka mahadsan uma bacdisha walaayada ka mahadsan marka wadahadal dheer bacdishe heliini itifaaqasa suubsini waldhab eemana dhahyaalaan hob ilaahay ilaahay raalle ka nagado kolley odayaalka beelle kale reer gaal jecel ku socotoona dardaaramaane wali beriyey ku bilaawdo lan walba meeli isu jee meeli isu ku kooye matalaaye masaalixdii inii isu faafiyo muddadii umudi naftatee isdhex markiishee may eed iyo eed injeelnaha hob ilaahay raalle ka nagado teleefoonnada iyo lambaradana shal qorodaane adaada lan shaydaan la araawa hanuunka googo sida hadda odayaalka nii wacdiyaayeenoo shalay iyo maalintii koyni dhatunla nii wacdiyaay jihaadkaa uuna noo wado waysinye dhufeesidii ciidamadii ka jaleen saddex bilooda anta rooga oo una nii mashquulsinye unugina maylanaa muslimiinga enah jihaadkiina minjeednu muslimiintiina mashquulini horta dembaawna ilaahay hanu cafi walaalogan iuna heliini mayka heliiney wali hadda ku dambeeyo wali culays nagado sika qodobada la akhriyaaye wali dhacda ee dhiyo inay shareega islaamka jeyno qudlaada injeyno sida haddee walaalka ku dhawaajiyaay oo markii hore oo tawciyaadkan injeediyaay maybaa eetaan jeediyaane waan lamadan maalmaadnood bogalbogaana ka goronaaye lan shaydaan edeegaa tumo maalamood intan ka xayirnayn ilaahay horta wali qarin ee noo noo noo dhaaf shaydaan shaqaale jeeyo unama dirsana walaalow aan unama dirsana si dareemaan aan had- dadka hadda inta is roogno cuqubadii inuuna saamaytay kolka ilaahay wattaquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasatan mahayne cuqubadii intun iyo in masaakiin ah kusi dambayta khuseeyo hayd walaalayaalow wali haa jeediyey haa jeediyaane beelii reer gelid haddii una en inii oo lankii landilu miiska ha saaran waa kaa heblee hebeleyaal are hooba qobodo aynu walaayadaan noo gacan dheer walaayada ehe hebelaa la arree walaalow in dhibatay unu isku arn warka meelleyb nooka gaabdeeb miskiinna ma dhibaano unuuna ma dhiboodaan hoo ilaahay raallika nago nololanin ata walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab ilaahay ari ilaahay ulil albaabkii noo weela marka iscafiini wali yaryaroo tahay iscafiini wali oo diyooyinkii haay shal qoroni sa hadda walaalka ku dhawaajiyay muddii linqobadi ilaahay muddidii mani dhaafiyo muddidii allaha noo sakhiro wal colaad ella araaw ma yaalaan safarka haddi lay horley hegisaaw hegisaaw hegisaaw intii ummadii la wacyigeli duurkaa ka wada jiraan haani duurka ka jari hoob walinka sheegna intana oo ku qodobadan laka akhriyo biriyey maynagadaas kashakashaga kooyo kolka ini faraa laisla galo kooyaas marka aan wali arreeye walaalogani unu sin heliini ilaahay hanin dhaqan geliyo ilaahay qalbigaana kii isdeeri ilaahay makuweelo farqaana kii isdeeri ma qalbigaana kii isdeeraaw ilaahay makuweelo ilaahay wali warsiisadaane warsadaane ini oo nabadugnin waariyo tii adkaata nagatu hoo ilaahay raallaka nagadu taasiyaha ka gaabsidee wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi kaasi waxa uu ahaa sheekh nuur oo ka mid ah waxgaradka beesha geelad leh haatanna waxaan idiin soo gudbin doonaa suldaanka guud ee beesha geelad leh raage macalim barre oo goobta ka hadlay بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
horta walna wacdii walna waani wal kasta walnin sheegi waana manin bilaaw e walbadan iyo walbadan yaa aragday walwalba ninin sheegi ilaahay hana geli aan magaagay mayl arey suldaan raage maalan barra beele reer geelidle yaa suldaan shee aha yeeda ii weelati markii aan aha suldaankii beele reer geelidle may qaadanay heshiiskii intu ku dhihi lamaadii walaaye fadhiyeen nuqubadii fadhiidii lamaadii beelood fadhiyeen waliila ka heli oo la akhriyaay oo qodobada ahaay qaadani se cadaalad ee ka qaadani se walaalnimo ee ka qaadani se oo wanaag ee ka qaadani haani ku rumaaway ka dhagami allaha noo weelo haani ka dhagami allaha noo weelo haani qaadaday dhaban qaadayna allaha noo weelo wal dembe oo lamaadan beelood dhatiyo ee oo dhibaatee ilaahay maha kanagu walaalnamaad alle ha mugaayo taas may waa ahaan ducaadii iyo tii kaluwa tan kala lankoo haddu kor mamaahdi oo kale waa lankoo haddu kor soo baado weyde idoo kalaamayreed wal qarfe ee warsaygey kor wal is warsadi jaray qarfeediya may la reeyay lankiya intii galaanjadoo heroodu haqaadiya galaanjadii haliinto bukridii balaleefka balaw lankii fiiriyey tiya farag falakaasi haddana galaanjada laleefay reed aw koy bu anna galaanjadaana mafadaw reed may weelase salagdalay isku yaraay ariliki adii baa lakiiliyaabay hadda doogu may in lahaa lamaadii beelood lan qorin qobna maleh may langob ada dillu ajarku halaasu hokki diloon ajarku halaaso baa geedin reeshay surun malan labaho mangla aragin qori ka jar may malan la baho gaalada may la baho ho wal dilow lay bada falaas hooba kale adduunka ma dhagadaaso muslimkii mujaahidiinta haayay jihaadka haayay ka jari furunto ka jari may hanfoofida mayni mayni mayni jar maran had may meega sidibadood intirood gaalada may letaa kolkun mujaahidiintii rooreen kolkun dadkiiba anta dharaaran walaalashooba is dilooha dadkiina furunto ka jarin wal hanfoofiyey unigana shar reeboha may aqwaanow salagda iyo limood makiila nagadaaso dooga suga ah unu iswalaalinen walaala enaaha walidhiyu dad hadda halii koro oo ahlu aqli e ya dharaaran samadoonga la suubi malaaga la suubi guddi la suubi akhyaara jarta walwalba intan dhabaate masheen aw beertohomo walanka baahane baykan e meelka jiifanoob un waynay feeregaan hadda meelunku dhuuriyaan lin argaan ya iska dhamahaysara meel jiifana ku wayn araadantan e hamiin ala geli meel horle erin dhalaawahan filgidaan dhimaha walaayoe war ilaahay ku obsado ilaahay halku obsadoy ilaahay halku obsadoy wallaahi oo bilaahi ma jirteeha wakta oo lan qabiilna walkiinka taraana walaalkana walkiinka taraan aadana walkiinka taraan aawkana walkiinka taraan yaa jert hor jert oo adii qabri iyo qiyaamo iyo su'aal horko yaa horkoo jert walaalkii su'aalawn camalka kii kawmaa mayan qobati adduunyo mayan ka qobati qabiilka mayan qobati idahata mayan qobati lakiin araan lan walba qalba geliyoy mujaahidiinta may lahaaha hooba isan garab insiyaanna meeliyo gaalada kala jareena gaalada hadda meeliyo roogeen hooba kuwaayaan ma ereen akhwaanow gaalkii ma ereen gabalkan walku roori ma arraa walaalkii kul roore nabadgelyadan ahan roore e walaalkin ee isdhamaayo haydogun ee isdhamayna lahan roore ma ini gaalleen ku obsadaane ee argagaxo hayto irkan walka buuba ma walkale dareerawleen aragaan tangee kala sheegaya hayti luug inta dhatiyo lama biloodka jarta may lama bilood geli baabuur ba wadate yaa rigigeli an dhibteen hoo walba anka taraan an dhibteen hoo walba sanka taraan mangla argi qori ka jare hoo heraabta afkan tali la saaro la ko buur leen bah masna tanga yeeda beledwini leen bah masna hudur leen bah bay dhawatan el leen bah akhwaano intan dad eh hada qorug aadan gaalki la roogase masuruna hali inta masurunaadaas ilaahay halku obsaday ilaahay halku obsaday gaalada wadanka hoob walba ilaahay koo qaalow gaalada anba hooba kala khiyaaga iyo sahaaga iyo walaaga isku isku kul jaroy daftaaka jara lan walaalkaay ahlu tawhiida indiloy gaalada allah noo jebi gaalada allah noo jebi muslimka galantiis kor allah ka waala muslimka galantiis kor allah ka waala gaalada kobto hooste allah geli meelkumaada dad allah maha tus islaanka galantiis kor allah ka waala walaalnamaada allah mugaaye iimaankan buurta allah ka waala iimaanka ku yarnaa iimaankan buurta allah ka waala arsaagden waansa allah ka waala walaalnamadan allah mugaayo tolkeen allah dhooro tolkeenkii iska roorey qayloodis in iska roorti ilaahay ha ka waala kii qayloodis isku roorti allah ma ka waala walaagi dhateenka jajari haani owkanka damboy allah no waala ilaahay wiinahay may lahaa ilaahay ilaahay no ogolaado ilaahay wal demba oo qalbigan walgeliya oo xumaanay allah mana tus gaalan aragdeena ma arag lan walba meel roogdi ku dadeeyo i qanimaysadow lay ilayeedana ka ogna lankii oo gaala ka roogdu inii wal xun ata ka roogoon warumal waaysan halan bahoy assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markan waxaa idinku soo maqan bayaanka laga soo saaray shirka beelaha gaaljecel iyo geeladle bismillaahi raxmaani raxiim kow iyo toban bisha kow iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo kow hijiriya ujeeddo heshiis laba beelood oo walaalo ah kadib shir ay isugu yimaadeen waxgaradka beelaha gaaljecel iyo geeladle oo ay horkacayeen labadooda ugaas kana dhacay wilaayada islaamiga eebaay iyo bakool gaar ahaan deegaanka burdho ee degmada tayeglow shirkaas oo ay daadihinayeen wilaayaadka baay iyo bakool iyo hiiraan iyo weliba noqobada labada wilaaya shirkaas oo looga hadlayay khilaafaad u dhexeeyey labadaasi beelood khilaafaadkaas dhul iyo dhimishaba lahaa wadahadal dheer iyo isu jijiid kadib waxay ka heshiiyeen dhammaan wixii ka dhexeeyey dhimasho iyo dhaawacba leh dhimashadaas oo ka kooban afar qof oo laba laga dilay beesha geledle labana beesha gaaljecel iyo afar nin oo dhaawac ah oo laba beelood ka soo kala jeeda saddex waa geledle halna waa gaaljecel waxayna ku heshiiyeen sida tan koow waxay ku heshiiyeen xagga dhimashada qofkiiba boqol halaad oo geel ah oo nool labo wakhtiga lagu bixinayo waa saddex bilood oo ka bilaabanta kow iyo toban bisha kow iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo kow hijiriya kuna eg kow iyo toban bisha labaad kun afar boqol afartan iyo laba hijiriya qodobka saddexaad waxay kaloo ay ku heshiiyeen in loo gudbiyo maxkamadda shareecada islaamka afartan nin ee dhaawaca ah wixii xaq ah oo loo xukumana waxay la mid yihiin nooca iyo muddadaba kor ku qoran qodobka afraad arrinta dhulka waxaa dib looga dhigay qodobka afraad arrinta dhulka waxaa dib looga dhigay qismiga musaalixada iyo cilaaqaadka beeraha laysku haysta waxaa ka mamnuuc ah in la tacbo ilaa musaalaxada ay xal ka gaarto qodobka shanaad arrimaha yaryarka ahaa waxaa lagu xalliyey isaamaxaad iyo is-xaalmarin sida ninkii la xabadeeyey ninkii biyaha laga daadiyey nimankii baaraha laga gubay beerihii la shafay iyo alaabtii dhex tiilay qodobka lixaad waxaa lagu baaqayaa dhammaan dadka uu quseeyo heshiiskan in ay ku wada noolaadaan nabad iyo walaalnimo qodobka toddobaad in degaanka ay beelahan diriska ka yihiin mamnuuc ka yihiin ceel qodis beer iyo deegaan cusub iyo wixii la mid ah qodobka siddeedaad in nabadda hadda la qaatay la gaarsiiyo deegaanada ay degan yihiin beelahaas lana dhaqangeliyo nabaddaas qodobka sagaalaad in wixii dhex mara dadka diriska ah ay ula laabtaan shareecada islaamka toban in aan wax hub ah lagu qaadan karin meelaha ay beelaha diriska ka yihiin qodobka kow iyo tobnaad in ciddii ku xadgudubta ay la kulmi doonto ciqaab shareecada waafaqsan qodobka laba iyo tobnaad waxay kalooy ku heshiiyeen hashii la boqno gooyey in ay gudaan beesha geeladle wallaahu waliyu daalika waalqaadiru calayhi wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa goobta ka hadlay isagoo la dardaarmay qabaa'ilada la heshiisiiyey بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh kulankan iyo kulamadii ka horreeyeyba noo suurgeliyey alxamdu lilah huma alxamdu lilah wixii danteena ahay un baan u joognay oo muslimiinta isku lahaayeen oo islaax daat albeyn ah marka insha allahu tacaala un aan ixtisaabno oo ajar gurbsanno insha allah arrinta kolley walaalahaya ay ka dhawaajiyeen noocyadooda kala duwan hadday tahay qabaa'ilkii hadday tahay nuqabadii hadday tahay marka walaalka iigu horreeyey ee awarka noo dhameeyey dhowr qodoboo un baan kolley insha allahu tacaala raacin doonaa wixii ayaga sheegeen wax ka badanoo haddaanan ogahayn ma jirto insha allahu tacaala inaan da wixii la sheegay aan xafidno oan la soconno intabaa un kolley ugu muhiimsan middaa kale wixii dokumenti ah soo baxay ama noqoladii meesha isdaarkii ka soo baxayna waad ba akhrin doontaan oo waa arki doontaan insha allahu tacaala ugu horeyn waxaan leenahay waxa laala wixii meeshan ka soo baxay ee qodobo ah aan wada maqlayni ka wilaaye ahaan wilaaya islaamiga baibacool wixii nooga soo aadan anagu diyaaraan u nahay labadii qabiilo ee walaalaha ahaay ee meesha gacantooda isku gaartayna way ballan qaadeen ilaahay subxaana wa tacaala ha inoo wada fududeeyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala fududeeyaa fududaanaya ilaahay ha inoo wada fududeeyo qof walbana waxaa looga baahan yahay si dhab ah jiddiyad ku jirto inuu ku qaato ousan dhicin hadhowdii xilla waktigii saddex bilooda hadda laysu qabtiya la yidhi wixii meeshan ka dhacay ama dhiig noolka lahaay ama dhiiggii dhimashadaba lahaay iyo wixii kaloo meesha laysku raariciyey eejaabkii laisu suray intaba waxaa la yidhi saddex bilood ay ku egyihiin saddex bilood wax weyn ma ah marka ilaahay inoo wada fududay aan ka kacno fadhiga ka kacno qodob way qodobka labaad meeshan waxaa naga galay wax wax walba ka qaalisan waqti baa naga galay hal asbuuc aan maraynaa kaamil ah asbuuc dhan wixii aan u fadhinay marka juhdigaas inuusan naga noqon ma dhalays ilaahayna noogama dhigo marka insha allahu tacaala taasna aan ilaashano waqtigii aan meesha gelinay oo maslaxada aan u fadhinay haddii marka wixii ay fuli waayaan waxa uu noqonaa ma dhalays marka taasna waa ka dardaarmaya insha allahu tacaala qodobka kale oo aan ku darayo waxa waaye wixii la dhihi lahay walaalaha dhahay saacaddan laga bilaabo waxaan leenahay odayaasha hooshiin hadday kowd tahay ummadaa idin sugaysa dadaa idin fadhiyo mas-uuliyaddiina waxaa kaloo ka mid ah oo hadda kow ay ka tahay in ummaddii aad ka imaateen oo waxaan aad qaadeen u qaadeen in warkii la gaarsiiyo macna nin walba fadhigiisa loogu geeyo oo khaasatan waxaan dardaarmaynaa walaalahayo reer geeridse iyo reer gaal jecel guddi isku dhaf indaad inaad samaysiin deegamihii dadka aad madax tustiin oo maalin aad soo joogtiin acaal cali maalin aad soo joogtiin tiyiiglo oo marka ummaddii aad dhex socotiin taasna tala ahaanaan ku daraa si ummadda maslaxadeeda iyo wanaaggeeda ay sabab ugu noqoto arrintaas ayada ah marka insha allahu tacaala saasaan leenahay qodobka kale oo aan ku daray waxa waaye wax dantiin ah unbaa kolley ka shaqaynayna un taagnayn wax gooni ah ma jirin ilaahaya subxaana wa tacaala noo jeedo wax dan khaasa meeshaan oo naga taalla ma jirin ninkii qabiil ka socday iyo ninkii marka ka walaayo ka socdayba waxa waaye camalkaas caamka ah jamaaciga masaalixdaas muslimiinta loo yimid meesha niid aan la iska hadlaynin oo aan ixtisaabno ilaahay subxaana wa tacaala waxa agtiisa ajar looga helayo aan ka dhigano xagga aan u socono niid aan la iska fasaadin wixii hadda aan sheegnayna hanaga fulaano lima taquuluuna maa la tafcaluun dadka la dhahay ilaahayna subxaana wa tacaala naguma daro in nin walba marka niyaddiisa wanaagsado oo maxaa ahayto aan wada soconno ummaddaas aan wada badbaadsanno muslimiinta ah laakiin wax badan ay ka qaldan yihiin aan wada badbaadsanno ummaddaas badbaad ay u baahan tahay maanta nin walba dhiig muslim oo xaaraam ah ilaahay kaa xaaram yeelay ilaahay looguma dhowaado waxaasay ummadda daba taagan yihiin ay ku baaba'ayaan ay ku naargalayaan ku cadaab mutaysanayaan marka arrintaas ayada ahna waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxana wa taala ha inoo wada fududeeyo acmaashan ilaahay subxana wa taala ha inoo barakeeyo ummaddaasi muslimiinta ah tawciyada iyo wixii aan qaadanay aan gaarsiino oo nin walba xaggiisa marka shaqada insha allahu tacaala si firfircoon oo hufnaan ah aan ka qabano qodobka kale ugu muhiimsan dhanka odayaasha aan u diraa waxa waaye xiriirkiina toos ha noqdo maadaama waxay idin kala gaareen shuxshuxod ay iska badan tahay dad badan oo juhale aduurka ay idinku jiraan xiriirkiina joogta ha noqdo warniyow telefonkii waa ka guuray kanaan u guuray warniyow intaan degannahay warniyow saas waay intaasaa soo kordhay aan dhahno wixii marka ballamo ah ee laisla gartayna nin walba marka maada qaala aanifan aysan dhicin oo si jiddiyad leh aan u qaadanno intaasaan insha allahu tacaala ku gebagabaysanaynaa ilaahay dhibaatada iyo culeyskii haddana dhaafa ilaahay naguma soo celiyo ilaahay subxaana wa tacaala kii oo meeshaan dadkan joogo oo dhibaatadan iyo culeyskan la kulmay oo ixtisaabsaday ajar loo qoray ilaahay subxana wa tacaala ha inooga dhigo dhanka kale oo waxawaaye muhiimadada lahayd waxay ahayd golaha noqobada hagaajinta iyo agaasimka iyo marka laga reebo noqobada ayagaa shaqadan lafdhabar u ahay marka insha allahu taala ayagana jazahum allahu khayran un baan leenahay ilaahay ajar ballaaran ha ka siiyo anaguna ilaahay subxaana wa tacaala imtixaanka iyo mashquulka aan haysano ilaahay subxana wa taala ha inoo wada fududeeyo وجزاكم الله خيرا على استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي waa hagaag idaacadda alfurqan ayaad la socotaan barnaamijkuna waa dhuuxa dheergala ka hadlay faa'iidada masagada iyo qaar ka mid ah dalagyada soomaalidu ay beerato ayaad dhegaysan doontaan dheergaradkan waxaa waraystay waryaheena muuday marka horena waxa uu ka warramayaa muhiimadda beerashada horta dadku inta badan aqoon badanba uma laha beeraha xaqiiqadii jirta wey maxaa yeele manfac beera laga waayo meel kaloo laga doonayo waa gaabad wey waayo adduunyada horumaro lagu sheegayo waxay ku horumareen dhaqaalahooda beero wey oo macnaha tacabka beeraha ninku hadduu raashinkiisa haysto oo raashinkii uu qutulyoomka haysto wixii kale socodkiisu waa u sahlanaanaya laakiin haddii qutulyoomkiiba uun haysan horta dhaqaale inuu ku doono wey qutulyoon inuu soo gato raashin inuu soo gato inuu lacag ku bixiyo wey lacagtiina inuu doono wey laakiin haddii beertii uu intuu siday ugu talaay waxay u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay aqoonteed uu barto uu la yimaado beertii tacab uga soo baxo oo raashinkiisii ku deeqtoomo waxaa weeye horumarkiisa kale waa sahlanaanayaa marka ummaddu waxay ku horumaraan beeraha beeraha waa meelaha keliya ee dhaqaalaha ummad soo kiciya wey
dalagyada la beero qaar baa god la geliyaa muddo wax lagu sugaa gelayda iyo masagada marka aad fiiriso marka la kaydiyo keed ahaan labadoodii gelayda iyo masagada keedbaa fiican baa la dhiga keed ahaan horta bismillahi iskuma dhowaa oo kaydka xaggiisa inta badan waxyaalaha la kaydiyo oo hadda aan waddankan laga tabco waxaa ugu cimri dheer oo kayd iyadoon daawo iyo kiimikaal iyo waxba toona kaaga baahnayn kuu kaydsamaysa waa baasha moordida waay moordida waxaa waaye dhowr sano afar sano shan sano godadka iskaga jiraysaa kaydkeedu waa daahaya daawona kaagama baahna laakiin gelaydu waa in ama fuusto aad ku shubto oo ama aad daawo iyo kiniiniyaal iyo wax aad kula tacaasho laakiin haddii kan waa cayaan badantaha bannaanka saas uma oli karto marka moordida waa ka adkaysi badan tahay kaydna iyadaa gasha marka aan ka hadalno murdadu waxtar intee la eg ayay leedahay oo manaafacaad badankanna way leedahay oo moordida haddii laakuunahay la manfac ma aha gelayda iyo waxyaalaha kale oo manfac badan bay leedahay xagga caafimaad ahaan way kaga fiican tahay gelayda intaan hadda ka war hayno ilaah baa caafimaad haya laakiin intaan ka war hayno laf jabtay wax xiriirinaya lagu kao murdidaas ayaa ka jirta saasoo kale guuriyaamada ambeybada oo caloosha ku jirta waxa la dagaalama iyadaa ka jirta oo somalia qarastan badan oo dadka dilaya waxa cuno oo gaabiya iyadaa u badan marka qofkeeduna wuxuu naa qof inta badan adkaysi badan ayuu noqdaa sida maaragtay adkaysi badan ninka isticmaalo iyada u badan wuxuu noqdaa nin adkaysi badan oo xagga caafimaad ahaan iyo dhiigga wareegiisa iyo waxaasoo dhanba aad buu manfac uu leeyahay waxaa jiro dad baa waxay ay leeyihiin haweeneyda uurka leh kolka ay dhasho ha la siiyo mishaariyo oo muurdo ah marka faa'iido intee la eg bay u leedahay haweeneydaasi horta intii aan aniga ka warqabo wakhti badan waxaan anu u soo joogay marka xataa xoolaha neefneefka irmaanka ah oo adhigoo kaliyo markay dhalaan muurdidaas inta loo kariyo biyaha loo kariyo biyahooda laga siiyo aan soo arki jira xataa marka haweenka hadda markay dhalaan waxa mishaariyaa layidhaha hadda mishaaridaas iyadaa laga dhigaa macnaha waxay soo celin waxay soo xiraysaa bay soo aruurinaysaa sidii qallajiya oo kale marka hooyada dhasha aad iyo aad bay waxtarmo ugu leedahay waana maaragtay insha allahu tacala waxyaalaha way ku baraarugsay inta badan soomaalidu mishaaridaasaa looga dhigaa waqooyigaasna garow wax la yidhahdo baa laga sameeyaa maaragtay garowgaa looga karayaa markaa subag ul-aad baa loogu daraa umusha intii ku jirta marka iyadaasay cunaysaa marka waxaa waaye maxoggeeda iyo dhabarkeeda ee uurkujirkii iyo ilmihii meesha soo maray waxaasoo dhan waa u aruurayaan qoftii waxay soo kacaysaa iyadoon dhabarkana xanuunaynin hawsheeda marka labaatan maalmo gudahoodba hawsheeda qabsanaysa marka waxtarmo badan bay leedahay maaragtay baasha haruurka ama masagada ama moordida yaan la moogaan ayaan leehay insha allah gelayduna bal ayduna ka waran gelaydu waa calool buuxis weeye manfaceedu iyada calool buuxis weeye laakiin sida caafimaad ahaan hadda dadka oo cudurada ilaahayaan hanaga koriya cudurada khatarta qaba sonkortoo kaliyo geleyda uma roona oo ninka hadduu geli cuno waxoogay sonkor baa ku jirta iyada laakiin moordida sonkorta waxba kama dhinto qofka sonkorta qaba waa iska cuni karaa saasoo kale dhiikarka geleydu waxoogay waxay leedahay xiriir bay leedahay cusbo yaraa ku jirto cusbo xaggeeday ka leedahay way dhibaysaa laakiin moordidu maaha iyada saas ninka dhiikar qaba sonkor qaba moordidu waa uga caafimaad badan tahay marka meeshaas walxa ay ku kala duwan yihiin ilaahay kala dhexgeliyey ayay leeyihiin saasayna marka ku kala duwan yihiin dalagga ee masagada ah iyo gelayduba marka aad fiiriso beerasho ahaan keebaa wanaagsan baa la dhihi karaa horta ummaddu hadday ku baraarugsanaan lahayd dalagga beeraha noocyaday kala yihiinba midba qaybbay kaga dadaali lahayd laakiin xoogga haddii layidhaha ha la saaro wax oo qof meel ka kicin kara oo ka bixin kara moordida ayaa ka jirta moordida waxaa waaye waa sheeyaal badan bay noqotaa xagga manficiina xagga kaydkiina muddo dheer ayay kuu gaadhaysaa caafimaad ahaanna way u fiican tahay marka haddii dadku waxaan ku baraarujin lahaa dadka inay moordidan ay yasayaan waxaad u malaysaa sannadahan dambe inay waxoogay moordidii ay waxoogay ka gaabinayaan moordida inay u noqdaan oo tabcashadeeda ay badsadaan sisintan oo waxba aan nafc badan lahayn oo lacag leh isleeyihiin aan isku daalinin insha allahu tacaala midda saasaan marka ugu baaqi lahaa taasaan manfac badan in mawridada dadku ay tabcadaan khudaarta laftirkeeda ayada waa waa waxyaalaha manfaca ku jiray ka mid tahay oo fitaaminada oo qofka maaragtay dhiiggiisa xaggiisa wax katarma ka leh laakiin waxaan leeyahay khudaar keliya ha isku daynina haddiiba aad haysato fursaddaas inaad meelna geley ka tabcato meelna mawrdi ka tabcato meelna digir aad ka saarto meelna khudaar aad ka saarto intaba inaad kulansanto ayaa ka khayr badan inaad hal shay keliya aad isku dhabar jebiso saas aniga maa iyagana macnaha aan ku baraarujin lahaa oo ninkii fursadda haysta inuu noocyadaasba uu tabcado qofku wuxuu kaga kaaftoomi karaa hadduu isla helo moordi iyo digir oo isku karsado horta hilib waa kaga kaaftoomay oo haddii ilaa kuuraya digirtii way soo celinaya meeshii waxtarkii oo hilibka ka imaanaya dhankii kaleo haddii kale wixii caloosha oo qofka cudurrada u keenayay oo sida qarastii iyo gooriyaamadii ayadana murdidan way kala dagaalamaysaa marka labadaa faa'iido waxaa ka imaanaya qofkii ma aragtay inuu insha allahu tacaala caafimaadkiisa uu fiicnaado markaa dadka baastada iyo bariiska iyo waxaan qashinka aan calooshooda dhiganay waxaan dhihi lahay halkan ha loo soo jeesto maaragtay waxyaalahaas oo manaafacaadka leh dadka hadda way ku baraarugeen dad badanoo hadda isticmaalo wax kale isticmaalina jira wayna mahadiyeen oo markaad la sheekaysato mawrididii iyo digirtii iyo aad iyo aad baan maaragtay ugu fiicannahay bay kuleeyihin marka dadku ha ku baraarugsoonaadaan ayaan shadhi lahaa midaas فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
iminkana waa wararkii ugu dambeeyey corona
مالي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانونا cudurka korona in ka badan kow iyo toban milyan ayuu soo ritay shan boqol oo kun dad ka badan ayaa u dhintay lix milyan oo ruux dad ka badanna waa ay ka caafimaadeen wararkii ugu dambeeyey dowladaha ay soo sheegeen ayaan sheegi doonaa maraykanka maanta waxa uu soo wariyey dhimashada boqol ruux warta guddimashadana waxa ay noqotay boqol soddon iyo laba kun afar boqol sideed iyo toban ruux maanta oo keliya maraykanka cudurka waxa uu ku dhacay labaatan iyo saddex kun afar boqol sideed iyo toban ruux dadka cudurka maraykanka kula ildaran laba milyan oo ruux ayay kor u dhaafeen baraaziil sideed iyo toban ruux ayaa maanta cudurka u dhintay wadarta guud ee dhimashadana waxa ay gaartay lixdan iyo afar kun indiya dhimashada maanta waxay ahayd afar boqol iyo labaatan ruux wadarta guud dhimashadana waa sagaal iyo toban kun lix boqol sagaashan iyo sagaal ruux ruushka maanta cudurka waxaa u dhintay boqol konton ruux wadarta guud dhimashadana waa toban kun boqol lixdan iyo kow ruux maanta oo keliya ruushka cudurka waxaa soo ritay lix kun toddoba boqol soddon iyo lix ruux jiri dhimashada maanta waxay ahayd boqol lix iyo toban ruux u k dhimashada maanta waxay ahayd labaatan iyo laba ruux mexico dhimashada waa badneed maanta waxay gaartay shan boqol labaatan iyo saddex ruux iiraan waxay soo warisay dhimashada boqol lixdan iyo saddex ruux bakistan waxay soo sheegtay dhimashada sagaashan iyo saddex ruux sacuudigana waxay soo sheegeen dhimashada konton iyo sideed ruux bangaladesh waxay soo wariyeen dhimashada konton iyo shan ruux ciraaq waxay soo sheegtay dhimashada boqol iyo shan ruux halka boloviana ay soo sheegtay konton iyo sideed ruux wararkii koronana waa naga inta إن الذي كتب البقاء لنفسه كتب الفناء على الورى قانونا لو كان ذخرك صالحا ما خفته لكن حملت من الذنوب ديونا الله أنذر بالوباء عباده الله حرك بالبلاء سكونا سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
guud ahaana barnaamijka dhuuxa halka ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhammaanteennaba fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي